tagtan dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan macadka daraasaadka siyaasadda heritage ee magaalada muqdisho ayaa maanta soo bandhigay cilmi baaris ay ku eegtay caqabadaha waaweyn ee soo food saaray waxbarashada soomaaliya kadib markii uu dalka ka gudbay marxaladii kumeel gaarka ahayd waxaana laga sameeyey cilmi baaristan gobolka banaadir iyadoo gebi ahaanba diiradda lagu saaray waxbarashada asaasiga ah ee ku salaysan nidaamka dugsiyada hoose kuwa dhexe iyo kuwa sare cabdiraxmaan furre ayaa khadka taleefonka ee gadar ku waraystay doctor cabdulaahi sheekh aadan xuseen oo isagu qoray daraasadan
daraasadan waxay lahayd hal ulajeedo oo keliya oo ah in aan ogaano maaragtay caqabadaha ka jira dhinaca waxbarashada ee wadankan waddanka soomaaliya waktigan xilligan haatan uu ku jiro marka diraasadaas waxay socotay muddo sanad iyo bara waxaan ku wareysanay dad kala duwan dadkaas waxay isugu jiraan macalimiin waalidiin dadka iskale mataqaana iskuullada maamula dalada daladaha daladaha waxbarashada madaxdooda waxaa kaloo ku jiray madax wasaaradda waxbarashada marka dad kala duwan baan wareysanay diraasada marka waxay noo sheegtay inay caqabado fara badan ay ka jiraan nidaamka waxbarasho ee wadanka marka saddexdii caqabadood ee ugu muhiimsanaa oo dadku ay ugu soo celcelin badnaayeen ayaan kusoo bandhignay marka caqabadahaas waxay taabanayeen dhinaca manhajka dhinaca luqadda wax lagu barto dhinaca macalimiinta markaas markaas saa usoo koobnay mataqaana caqabadihii ayaa waxaan soo bandhignay talooyin talooyinkaas marka qaar waxaan usoo jeedinay xukuumadda wasaaradda waxbarashada gaar ahaan kuwana waxaan usoo jeedinay dadka daladaha maaragtay madaxda ka ah iyo kuwa iskuullada iskale talooyin kaloo koobanna waxaan usoo jeedinay dadweynaha guud mataqaanaa soomaaliyeed marka guud ahaan anaga arrimahan ogaanay waxaa kamid ahaa tusaale ahaan isdhexyaaca dhinaca manhajku inuu meelo badan taabanayay wuxuu taabanayay nidaamka iskuullada iskuulladu qaabka unidaamsan yihiin afar afar afar afar dugsi hoosa afar dugsiga hoose dhexa iyo afar dugsiga sara qaar baa isticmaalayay kuwo kale waxay isticmaalayen lix lix lix iskuulladu waxaan ogaanay idin kala bedelan yihiin mataqaanaa maadooyinkay ardada baraan waxaa kala duwan imtixaanada waxaa kala kala duwan mataqaana waqtiyada iskuullada ay furo yihiin waxaan kaloo ogaanay inay waddanka ka jiraan manhajiyo laga keenay waddanka dibadiisa oo maaragtay fara badan labada manhaja laakiin loogu isticmaal badnaa waxaa manhajka kenyatiga ay leeyihiin dowladda kenya oo kenya ay samaysay iyo manhajkii hore dowladdii xukuumadda soomaaliya dhexe ay samaysay waan gartay waxaynu ognahay cabdullaahi in afka ardada wax lagu baro uu yahay midaan hufnayn oo jaantaar rogana sidee arrintaas xal loogu heli karaa
wallahi annaga diraasada horta waxaan ka ogaanay luqadaha ugu badan oo lagu isticmaalo iskuullada inay yihiin luqadda carabiga iyo luqadda ingiriisiga sababa kala duwan bay dadku noo sheegeen maxaa loo isticmaalaya iyo maaragtay sababahaas hadda meeshan kuma soo bandhigin karo arrinta laakiin xisaar waxay tahay dadka waxaan weydiinaynay waktiga fog hal halkeed u aragtaan oo luqadda ay tahay in lagu isticmaalo waddanku isticmaalo waxayna siinayen waxayna siiyeen saddex jawaabood jawaab jawaab qolo waxay dhahaysay waa in ingiriis lagu barto wadanka waxbarashadiisa kuwo kale waxay dhahayeen waa in lagu barto af carabi iyo ingiriis oo la isku daro kuwo kalena waxay dhahayeen waa in meel soomaaligii loo noqdo marka dad intooda badan laakiin waxay tilmaamayeen oo ay ku celcelinayeen waxay rabeen in luqadaha aan soomaaliga ahayn wax lagu barto waayo luqadda somaliga waxay leeyihiin dad badan kuma hadlaan cilmigii kuma turjino waxyaala fara badan bay sabab bay sheegayeen laakiin arrintaas waxay kasoo horjeedaa cilmi baarisada lagu sameeyey oo ku saabsan luqadda ay tahay ilmaha in wax lagu baro wa gartay waxay tahay in ugu dambeyn waxaynu ognahay inay jiraan caqabado la xiriira macalimiinta oo markaan sidaa u dhigaan ka wado in iyagoo mushaar la-aana iyagoo tababar la-aana qaarkood oo labadii mashaakilba uu jiro bal arrintaas ad u aragtaa wa waa runta walaal cabdiraxmaan taas waa maaragtay macalinku haddii uunan macalimadu waa mihinad weeyaan mihinad qofka loo diyaariyo waa in intii la diyaariyo marka maaragtay la diyaariyo la tababaro fasalkii mataqaana uu macalin ka noqdo weliba lagu kormeero inta hore o dhan intuu barayo iyo suuxu barayaba la fiiriyo marka annaga waxaan ku ogaanay in macalimiinta intooda badani aynan ahayn kuwo si macalimada oo mihnadan macalima aan loo soo tababarin fursad uun macalima maaragtay ay ay heleen saasna ay mataqaana iskuuladuna ay ubaahnayeen macalimiin marka yani waa ciladan ogaanay waxaan kaloon ogaanay macalimiinta inaan isku mushaahar la siin waxaa laga yaaa laba laba macalin oo isku aqoon ah isku fasal dhigta in aynan isku mushaahar qaadanin intaa waxaaba si dher macalimiinta jooga iskuullada dawladdu ay leedahay mushaharkooda maba helaan si joogtaasay noo sheegeen uu daad uu soo daadaa marka annaga marka talooyin kooban baan soo siinayna macalimiintu horta waxa si loo tababaro waxaa loo baahan yahay in la sameeyo xarun lagu tababaro macalimiinta waddan kasta uu leeyahay dowlad kasta way leedahay macalimada macalimiinta waxaa loo baahan yahay in warshadaas lasoo mariyo lagu soo tababaro lasoo tababaro kadibna fasalka ay yimaadaan kuwa joogan waxay u baahan yihiin xataa haddii ay tababar soo qaateen in dib loo tababaro oo si joogtaa tababar ay u helaan tababarku mid dhammaado ma aha arrinta la xidhiidha mushaharka mushaharka waxay u baahan tahay horta sharci in dowladdu ay siyaasad cad ay ka leedahay oo macalimiinka anaga macalimiinta waxaan ku talinaynaa in la siiyo mushahaar ay ku noolaadaan ay ku noolaan karaan
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdulaahi sheekh aadan xuseen oo isagoo ku sugan gadar khadka telefoonka ugu warramayey cabdiraxmaan xuseen fure